waxaa sii xoogeysanaya tacadiga ay ciidamada dowladda federaalka kula kacayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho iyadoona ay wararka haatan laga helaya magaalada ay sheegayaan in jirdil xoogan loo geystay gabadh wariye ah ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa gabadhan oo ahayd wariye u shaqaynaysay mid ka mid ah warbaynada ka howlgala magaalada muqdisho u geystay jirdil xoogan xilligay xadgudubkan la kulmaysay gabadhan wariyadda ah ayaana waxay ahayd mid ku jirtay shaqadeeda askarta loogu yeeray nisa ee ka tirsan ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ayaa jirdil aad u xoogan kula kacay xilay dad banaanbaxyaalla codad ka duubaysay iyada iyo wiilkaloo isku shaqo ahaayeen gabadhan wariyadda ah ee la kulantay tacadiga iyo jirdilka ayaa ka sheekeynaysa dhibaataday u geysteen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka iyaduona sheegtay inay ula waaweyn ku garaaceen taasoo nabara waaweyn gaarsiisay gacmahayga waa ujeedaan dhaawacyaa ka muuqda sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kale oo jirkeyga qeybo badan oo kamid ah gaaray oo hadda aan soo bandhigi karin ul weyn oo midda geela lagu raacaya mid inaan soo qabsado xataa wallaahi jirka waa igu dhuftay barbararkaas iyo qoorteeda inta dhan haddaa aragtaan waa naxaysaan qeyb dhan waa way go-an tahay dhibaatadaasan ciidankaasa ii geysteen wiilal yaryar oo dhalinyaro ah oo in ayagoo shan iyo lix ah anigoo hal qofa oo haddana haweenah inay dilaan dhibaatay ii geysteen xadgudubay ii geysteen oo jirdil ah meel ii roon ma leh hataa sararaha dhabarka meel kasta ilaa dhuunta meel kasta jug iga gaarsiiyeen iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay intaasii raacisay in mar walba ay sidaan u jirdilaan wariyaasha ciidamada sirdoonka dowladda federaalka waxayna tilmaamtay inay garanaysa dhammaan askartii ulasha la dhacay islamarkaanay kaamera ka duubtay war ul buude oo bud ah oo ul weyno midda geel lagu raacay ay ugu garaaceen wiilkii ila socdana waa dileen haddaa wariyaashii ka howlgala warbaahinta warbaahinada kala duwan ee muqdishonahay dhibaato xooganaana haysata ciidamadana waa sugidda meel kasta ay taagan yihiin waa nagu dhibaan waa nagu qashqashaadaan wayna jir dilaan cid naga qabsanaysa mala muuqaalaha ka duuba waa aqaanaa saddex nin iyo laba kaloo gadaal ka imaata shanta nin ee dilay maanta hadaa laysoo hor istaajiyey wejiyadooda waa aqaanaa sawiradooda ahaaya muuqaalaha ka duuba ahaaya wejiyadooda haaya ayagoo biskoolada noo baxsanaya haya ayagoo ushi aniga ay igu garaaceen waa igu tunteen inta badan waxay warbaynada soo bandhigaan dhibaatooyinka kala duwan ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalk u geysanayaan shacabka reedka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana mida sii dheer inay xadgudubyo u geystaan wariyaasha soo tabinaya dhacdooyinkaasi